haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muddaxileedka madaxweynaha soomaaliya oo dhammaaday waxyaabaha keenay fashilka ku yimid shirkii dhuusamareeb ee la filayay in dhinacyada siyaasaddu ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka iyo ugu dambayntii sida uu ku qabsoomi karo shirka kale ee uu madaxweynuhu ku baaqay in la isugu yimaado barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay culunta sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muddaxileedka madaxweynaha oo dhammaaday iyo burburkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb aan ku bilaabo brofesor xasan sheekh cali bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay xaalad caadi ah oo degan haddii uu jiro khilaafaad siyaasadeed iyo madax ou xilki ka dhammaadan dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaya iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto waa la doodaa dadka soomaalida waxayna ku doodayaan heshiiska dadweyne ay ku heshiiyeen oo ah dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday iyo haddii uu ka dhammaado meesha la aadayo marka guud ahaan soomaaliya waa sidaas waxaa ku soo haray burburkii shirka waa nasiib daro in madaxweynaha jamhuuriyadda ama guud ahaan dowladnimada soomaaliya dadkii lagu aaminay inay wakiil ka ahaadaan shan iyo toban milyan oo soomaaliya inay maaray kari waayaan siyaasadda soomaaliya dabcan siyaasadda soomaaliya soomaaliya ah waddan dumey waxay u baahneed hogaamiye leh karti iyo aqoon iyo aragti fogay u baahneed marka kaas un baan la helin dhibaatadu kaasay ka timid haye brofesor daqare bismillahi raxmaan raxiim dhammaashaha taymkii dowladda runtii waxay ahayd in mar hore laga taxadaro oo maanta baarlamaan jiro oo xukuumad madaxweyne jiray ahayd laakiin nasiib darra maysa dhicin haddana waxaan naawilayna waxay tahay sida hadda brofesor ku sheegay maadaama dadku bislaadeen in dib muxuu ahaa loo abaabulo doorashadii oo mar kale dib la iskugu laabto meel la iskugu tagaba oo baarlamaankii gobolada laga soo xulo dabcan doorashadiina lagala taasaan u arkaa tan kale ee ah burburka ee dhuusamareeb iyo wax ka dhacay runtii waxay ahayd wax niyajabku ummada soomaaliyeed guud ahaan hase yeeshee waan ka soo kaban karaa waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado saasaan rajaynaya wasiir maxamed mukhtaar isla su-aashan haddii aad ka jawaabto runtii saddex arin ayaan isleeyahay ayaa wadanka ka muuqata guud ahaan dabcan siduu brofesorka sheegaba deganaansha maanaa dadkii inay qaangaareen oo aanay colaad ku degdegeen way muuqataa laakiin arrimihii aasaaska u ahaa burburkan hadda shirka aad ka hadlaysa iyo dhammaan arrimaha ku wareegsan doorashada waa arrimihii waddan ka dhignaa oo ay ka mid ahayd arrintii dastuurka qabyadiisa aan dhamaystirin oo ay ka mid ahayd arrintan federalismka oo aan hoos loo dejin oo ay ka mid ahayd agabkii iyo siyaasadii iyo shuruucdii iyo dhaqaalii loo baahnaa doorashooyinka oo aan loo diyaarin soo marka maqnaanshihii ay waxaas ka maqnaayeen ayaa hadda wakhtigeeda lasoo gaaray hadda haddaan isweydiinayna leenaa marka maxaan samaynaa soo taasna waa nasiib darro ee mas-uuliyaddeedana ay qaadayaan ciddii mas-uulika ka ah dalka waa mahadsan tahay shirwac sidee u aragtaa si kooban xaaladda siyaasadeed xilligan dalka uu marayo iyo burburkii ku yimid shirkii dhuusamareeb ee la rabay in doorashada looga wada hadlo si soomaali ay hore ugu socoto
waa mahadsan tahay saxaabtaan la qabaa yani hadda wadanku waa noo degan yahay laakiin waa inaanu ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso shirkanna shirkii ugu horreeyo burburo ma ah laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkii kama dambaysta ah la isugu yimaado oo lagu xaliyo muranada hadda taagan saddexda ah kii muxuu ahaa arrinta gado arinta muxuu ahay guddiga doorashada ku saabsan iyo sidii loo maarayn lahaa xildhibaanada somalilan maaragta ka jooga wadanka marka waa wadanku waa degan yahay waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiintu ay muxuu ahay dareemaan marka dowladdii wakhtigii waa ka dhacay hay-adihii oo dhan marka waxa loo socdahay waxa weeyaan in dhaqso wax loo helo dowlad loo helo waa mahadsan tahay rofeor xasan sheikh madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku baaqay in shir kale la isugu yimaado magaalada garoowe maamulada kasoo horjeeda ee jubbaland iyo puntlandna waxay ku talinayaan in shirka lagu qabto magaalada muqdisho haddaba meel kasta oo lagu qabto shirkan muxuu soo kordhin karaa maadaama kii dhuusamareebba lagu soo kala tegin horta marka hore adoo raalliga ah waa inaad tiraahdaa madaxweynihii hore ee soomaaliya horta marka waa madaxweynihii hore ee soomaaliya dabcan madaxweynihii hore ee soomaaliya su-aal waxay tahay asagoo asal ah ama legali ama qaanuun ahaan horta ma uu leeyahay inuu dadka shir isugu waco wakhtiga waa ka dhammaadee sowl haddii uu madaxweyne hore yahay sowla mid ah kuwa asiga kasii horreeyey horta su-aashaasaa meesha taala laakiin annagoo sida uu sheegay shirwac doonayna inaan nabadda iyo isu imaanshaha iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed aan ka wada shaqayno ayaan indhaha laabanaynaa marka shir haddii la isugu tago dabcan waxay noqonaysaa markan waa inuu sida uu sheegay madaxweyne hore soomaaliya isagaa wuxuu dhahay waxaa lagu heshiiyey iyo toddobiyo tobankii sebtembar waxaa qoray saciid cabdulaahiya qoruudh madaxweynaha puntland marka hadda waxaan aniga u fahmay inuu ugu tegaayo ama uu aqbalay maadaama asagu aanu doorasho dalka ka qaban karin inuu saciid cabdulaahi u geeyo dhaho saciid haddee waxaan adaa qortay saaxiibow adigu sida ay ku hirgeli lahaayeen ka shaqeey marka wuxuu tegaa garowe wuxuu tegaa asoo shacbiya oo mar wakhtigii ka dhammaaday mar kale wuxuu tegaa heshiiskii ou loo qoray oo todobayotobankii sebtembar asuu fuli waayey marka isku soo duubo saciidow xilka ku wareejiha marka saciid iyo akhyaarta meeshaas isugu tagta ayaan rajaynaynaa soomaaliya inay jid u bixiyaan haddii madaxweyne hore soomaaliyana asagana waxaan u rajaynaa inuu asagana isgarto oo arrimaha soomaaliya uu faraha kala baxo wakhtigiisu waa dhammaaday marka he has to accept the reality aansiiyo brofesor daqare horta sax weeyo mar haddii shirkii dhuusamareeb lagu kala tegay xal la gaari waayey de mar kale haddana way tahay in shir kale laiskugu tago madaxweynaha ama dowladda dhexe federaalka ah xubnaheeda ama madaxweynaha ama prime ministerka maadaama cutubka sideedaad ee dastuurka ayagu uu siinhayo howlaha maamul ee qaranka leeyahay walow ay wax badan naga khaldan yihiin iskuday iyo shirka koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa kuwa ay ku qasban yihiin taasu waa mid oo waxaan isleeyahay inuu madaxweynuhu shirku baaqa ku saxan yahay midda labaad ee muhiimka waxay tahay in garowa la iskugu tago oo dabcan dowladda dhexe federaalka ah iyo labada madaxweyne deni iyo madoobe way tahay oo xal dib loo raadiya way tahay marka waa waajib aan meella haba yareete laga mari karin qodobkan kale dhahaya madaxweynuhu timkiisi wuu dhammaaday afar sane u ekeed madaxweynaha sida sagaashan qodobka sagaashan ee koowaad ee dastuur ku qoran haddana waa in la helo madaxweynihii madaxweyne bedela prime ministerkii iyo cabinetkii golaha wasiirada wax bedela in la helo weeyo xildhibaanka maanta jira waa wax bedela in la helo weeyo marka inta la helahayo muxuu hay-adaha dastuuriga hadda jira cid bedesha waa inay talada sii hayaan marka waa qodob ka mida dastuuriga waxaa kaloo jira curfiyo siyaasadeed oo anagu aan soo marray oo mar kasta maadaama systemkeenu uu daciif yahay oo wax aan wax ku maamulano iyo dastuurkeenaba ay question mark badan saaran yihiin curfiga siyaasiga wuxuu noo ahaan jiray markii doorasho dhacaysa yacni technical extension wax la yidhahda inay jiri jirtay marka waxaan isleeyahay inay nagu sii badato oo sii dheeraato oo bil iyo laba iyo saddex sii qaatay waxaa ka wanaagsan in hadda garowa laiskugu tago oo within yacni bil ama laba bilood gudahood baarlamaanka lagu soo xulo oo la fadhiisto oo xal la gaaro oo dowladdan dowladdii bedeli lahayd muxuu ahaa la helo si crisiskan looga baxo waa waxa ugu habboon baan isleeyahay marka taladana waxay kasoo bixi kartaa talada garowa loogu baaqay insha raxmaan waa mahadsantahay isla su-aashan maxamed mukhtaar madaxweynaha soomaaliya shirka uu ku baaqay ee garoowe muxuu soo kordhin karaa xasanoo wadadan hore ayaan usoo marnay sidaad xasuusto bishii juun kii markii gudoomiyaha guddiga madaxa banaana doorashooyinka ay imaaday oo ay tiri wadankan kama qaban karna doorasho hal qof hal coda haddaana lahayn waqti kordhin iyo dhaqaalo noocaas iyo wax arrimo saas oo kala waxaa muuqatay inaan macnaha ayna suurtoobeen taa marka waxay keentay culays ayay keentay waxaa la yidhi marka waa loo baahan yahay in la kulmo markii tobankii bisha juun ayaa statement wuxuu soo saaray dowladda maraykanka uu leeyahay waa muhiim sida degdeg ah in lagu kulmo dowladda saddex maalmood kadib marka waxay ku dhawaaqday in kulan loo baahan yahay kulan uu iclaamiyey madaxweynaha oo lasugu yimaado muqdisho waa ogeen wixii dhacay dhowr jeer muqdisho kulan lagu iclaamiyey laakiin maanay suurtagelin marka hadda waxaad u maraysaa sidii oo kale markii hadda arrintii lagu soo kala tagay dhuusamareeb qaramada midoobey ee fadhiisatay ee la yidhi arrimaha soomaaliya waa in degdeg wax looga gaaro isla markii maalinta isla habeenkiiba dowladda haddana waxay soo saartay kulan ay ugu baaqayso in la isugu yimaado horta waxaad u malaysaa in aan kaga jawaabayna duruufaha laakiin haddana aanan isla markii dadkii arrinta ay qusaysay aanan tixgelinayn oo aan weydiinayn oo aan leenahay see wax u xalinaa marka waddada horaan usoo marnay waa la cilaamiyey waa shaqayn waayse madaxweynaha wuu ku celiyey dhowr gogol waxaa mar ku fidiyey waa la imaan waayey markii dambe waxaa lagu tagay dhusmareeb markii hadda uu lixdii bishii bishaan ku jirna february uu baarlamaanka hadlay wuxuu yidhi wax walbo ay mucaaradka ama macnaha dowladihii kale ay wateen waa u tanasulay marka haddii haddana uu leeyahy mar dambe intuu noo soo laabtay uu leeyahy waa tanasulay waxaa fiican inaan dadka soomaaliya waqti laga dhumin oo loo naxariisto oo hore loo socdo waa tahay shirwacaan siiyo shirwac shirka garoowe muxuu soo kordhin karaa uu madaxweynuhu ku baaqay adoo okii dhuusamareeb in is-afgaran waayeen garowena dadkii dhuusamareeb kusoo kala tegay haddana isugu tegaaya kan garoowe muxuu uga bedelaan karaa kii hore horta shir haddii lagu baaqay waxa weeyaan waa tallaabo fiican oo intii lakala maqnaan lahaa in meel lagu ballamo oo laysugu tago aad bay u wanaagsantaa laakiin waxay la tahay laba arrimood inay in ay caddahay in loo baahan yahay midda hore waxa waaye madaxdii dhuusamareeb afarta jeer ku shirtay yacni waxaa shirarkaasi lagu muujinayey in talada ay iska leeyihiin lix qofood toddoba qofood toddobadii qofood lixdii qofood hadday heshiin waayeen lix jeer rajada laga sugi karaahay muxuu ahay shirka garoowe waxa weyaan mid aad u daciifa waay mid aad u daciifa waaye waxaa arinta labaad waxa waaye in markaan oo kaleeto waxaa loo baahanya in la garwaaqsado taladu inaysan ka go'inin toddoba lix qofood ee talada dad badani ay wax ku leeyihiin marka haddii garwaaqashadaasi ay timaado shirkan hadda la iclaamiyey meeshii la doonaha lagu qabtay tala waxbaa ka soo baxaya laakiin haddii uu yahay sidii hore raggii lixda jeer ee hore soo shiray muddo sideed bilood ah go-aanna soo saari waaye rasmiya oo doorashada lagu galo xilligii hay-adaha dastuurigana uu dhammaaday waxa weyaan waxa laga sugaayo waa ma badna laakiin haddii shirka la ogolaado in la ballaariyo oo ay kasoo qayb galaan qaybaha muhimka ah oo taladana wax ku leh muxuu ahay haddii talada laga diidana dhibaato keeni karaya caqligaas cusubi wuxuu soo kordhin karaa in shirka wax ka soo baxaan brofesor xasan sida aynu la soconno madaxweynaha wakhtigiisa waxa uu ku ekaa sideedii februari oo ku beegneed isniintii aanu ka soo gudubnay mucaaradkuna waxay ku doodayaan in madaxweynaha uu wakhtigii ka idlaaday oo ay tahay sharci darro inuu xafiiska sii joogo marka arrintaasi sidee u aragtaa marka laga eego dhanka sharciga mucaarid iyo mu-ayid midna ma ahan ee dastuurka soomaaliya qodobkiisa sagaashan iyo koowaad ayaa waxaa ku cad mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya inay tahay afar sano waxaa ku soo artay tafsiirka la keenay ee la dhahay golaha shacbiga ayaa waxay go'aamiyeen in hay-adaha dastuurigaah ay sii shaqeeyaan inta laga helayo hay-ada kaloo bedela oo interpretation loo sameeyey markaas xeerkaas waxaa loo sameeyey golaha shacbiga oo keliyaha loo sameeyey haddii laakiin la dhaho maya golaha shacbiga iyo waxaa loo sameeyey hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyo su-aal waxay tahay maalinkaas asaga ah oo la samaynayay inay xafiiska sii joogaan qorshaha ma ku jirtay in markaas madaxweynuhuna ku jiro ma ku jirta base kuma jirin si cad waxay tahay inaan madaxweynuhu ouna ku jirin markaas oo baahida markaas taagneed waxay ahayd golaha shacbiga ahayd hadda marka shan bilood ka bacdi in la dhaho maye madaxweynuhuna waa ku jiray waa reconstruction waaye been iyo talfiiq iyo fabricate ayaa dib loo abuurayaa saas darteed taas horta meesha ma qabato waxaa kaleeto interesting ah oo saaxiibaday ay sheegeen waxay yidhaahdeen sax waayo soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho political weakness ama systemka dowladnimada ee soomaaliya daciif uu ahay oo wax kasta sida loogu talagalay u mihirgalaan laakiin waxaa jirta dastuurka soomaaliya sida oo ku cad ee qodobkiisa sagaashanaad xilka iyo awoodda madaxweynaha oo ka kooban toddoba iyo toban qodob ayaa waxaa jira maxaa laga yeelayaa haddii jawaabtu marka waxay tahay marka waxaa la rabaa in la raaco hidda siyaasadeedka aan lahayn madaxweynahan madaxweynihii ka horeeye intaan wakhtigiisa uusan dhammaan shan maalmood ka hor ayuu soo qoray inuu joojiyey awooddii uu siinaya dastuurka qodobka sagaashanaad oo qeexaya xilka iyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa la rabaa marka haddii madaxweynihii hore oo xafiiska sii jooganayo waxaa layska rabaa in uu si cadaana oo bablic leh oo loo qoro oo lagu qasbo oo warqad la soo saaro ou dhaho dhammaan qodobka sagaashanaad awoodihii uu isiinayay ama uu madaxweynaha soomaaliya ee legitimisiga haysta uu siinayay waa in la joojiyo la caddeeyo haye brofesor daqare sharcigu muxuu ka qabaa dooda ah in madaxweynuhu wakhtigiisu dhammaaday oo aanu xafiiska sii joogi karin walaa horta qaanuunku waxaa inoo fasiraya rofesor xasan oo inaan wax badan ku laabto ma rabo dowladdu timkeedu afar sano ahaa taasu waa midaas waan isla ognahay laakiin meesha waxaa yaallaa ciladu xaggee ka timid wey markaas ciladan mid maanta nugu bilowa ma aha weyna haysatay weyna haysatay guud ahaan marka waxaa question mark saaran tahay hab nololeedka siyaasadeed ama maamul ama dowladeed ee soomaaliya ayba horta u baahan in wax badan laga bedelo hadeetan waan ka sheekaysanay anigu cilada boqolkiiba boqol looma arko madaxweynaha soomaaliya cilada waxaanu arkaa maadaama jabtarka sideedaad ee dastuurkeenna ama markii awoodaha madaxweynaha la firinaya ama central governmentigu ay iyadu xukunto dalkao dhan oo ay xukuntaan statiska statiskuna sii xukumaan dowladaha hoose waxaad moodaa habkii doorashada loo qaban lahaa ama dalka loo maamul lahaa waxaa caqabad ku ah labada maamul goboleed ama labada madaxweyne walaalkeen muxuu ahaa axmed islaam iyo walaalkeen siciid deni because tallaabo kastoo waxay diideen doorasho one man one fowday iskudaygeedii iyo electoral loogu bay diideen waxay diideen dhuusamare one two three bay diideen hadeerna weli waa soo taagan yihiin marka waxaan isleeyahay aan u qaybina marka eedda ugu yaraan yani si cadaalad loo helo aan dhahno dowladdu waxay ahayd sanadkii koobaad labaad saddexaad central governmentigu inay shaqooyinkan qabato way ahayd laakiin dhinaca kale waa inaan fiirino caqabadaha jid iyo jahadiidka ah ee weliba shisheeyaha ku sii xiran ee ay kismaayo ugu daran tahay een meellaan looga dhaqaaqi karinin qodobka haddaan la tixgelinin wax badan baa laabaya tan kale ee muhiimka inaan sheegay ay tahay dowladdu waa laba qaybood waxaa hadda doorashada gelhaya waa hay-adaha law makerska baarlamaanka iyo waxaa gelhaya muxuu ahaa madaxtooyada gelaysa gelaysa laakiin hay-adihii ku abtirsanayay administrativeka oo dhan oo dalka maamulkiisa xaq u lahaa le wuxuu waa maamul iyo siyaasad way shaqaynayaan wax shidaa ma jirto marka waxa loo baahanya waxay tahay in dib layskugu laabto oo baaqa madaxweynaha la ajiibo ama garowe la tago ama meel kale la tago oo lagu heshiiya baarlamaanka in gobollada laga soo xulo oo muddo kooban xabar ku imaadaan oo qofka u da'weyn guddoomiyo oo baarlamaankii kow iyo tobanaad laga fikiro iyo guddoonkiisii kadibna loo muxuu ahay madaxweynaha doorashiisa xalka waanu waxaan u arkaa dhinaca inuu naga jiro laakiin eedaha faraha badan macno weyn ma noo samayn karayaan wasiir maxamed mukhtaar waad maqlaysaa siday dooda u dhacayso arrintaas sidee u aragtaa adiga madaxweynaha asaga ayaa noo sheegay markii la doortay oo yidhi macnaha dadka soomaaliyeed afar sano ayay doorteen marka hadda in su-aal la geliyo ama la yidhaahdo sharci ma tahay iyo ma aha afar sano waa shaqaalaha siduu sheegay dadka soomaaliyeed ayuu u shaqaynayay hadda qof ciddii u shaqaynaya waa inuu kusoo laabto u dhaho waqtiga waa iga dhacay ama hallee kordhiya ama ifasaxa laakiin macnaha dee dood kale oo meesha ka furan male marka ama sharciyan ha noqoto ama moorale ha noqoto labadaba macnaha madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday laakiin arrintan ah ee walaalkay uu ka dhawaajiyo leeyahay macnaha mas-uuliyadda waa leeyahay mas-uuliyadda waa la kala leeyahay mas-uuliyadda macnaha arrimaha doorashooyinka sidaan la soconno juun shanteedii laba kun iyo siddeed tobankii waxaa lagu soo heshiiyey qaab doorashaa lagu soo heshiiyey baarlamaankaa la keenay wasaaradda arrimaha gudaha la keenay federaalkaa loo soo wareejiyey muddo laba sano ah ayay ku qaadatay inay wax ka bedelaan wax ku daraan wax ka dhimaan marka wakhtiga halkaas ayuu intiisii badnaad oo uu ku dhumay baarlamaanka wuxuu soo gebagabay uu soo dhammaystiray sebtembar laba kun iyo labaatankii ayuu soo dhammaystiray hadda waan qiyaasi karnaa macnaha wakhtiga oo doorashada loo baahnaa iyo wakhtiga macnaha loo baahnaa in howlaha lasii agaasimo marka waa gaabis ka imaaday dhanka federaalka ka imaaday midda kale macnaha markii madaxweynaha uu hadda baarlamaanka u yimid macnaha wuxuu mar walba uu ku soo celinaya macnaha waxayd ama markii hore bataa dhus mareeb lagu kulmay waxayd waa tanaasulay haddii su-aasha imaanaysa macnaha waxay tahay haddii madaxweyne aad ka tanaasushay markii dhuusamareeb tree laysugu yimid aad ka tanaasushay oo markii dambe september 17 laysugu yimid aad ka tanaasushay maxay tahay caqabadaha waxay wax la socon laayihiin soo marka waxaanan isqabanayn waa tanaasulnay macnaha waa u sii daynay den haddana ayagiyo eedda iskale macnaha waa waxaan isqabanayn coherent ama dood oo macnaha fadhida inaanay halkaas isku jirin haddii dowladda ay tanaasushay waxayd in hore loo socdo macnaheed dabcan waxaa waa waxba lagama tanaasulin waa caqabadihii jiray ayuunbaa dib haddana u soo laabay waa mahadsan tahay shirwac sheekadan dhehaysa madaxweynuhu wakhtigu uu ka dhammaado sideedda februariya ku ekeed sidee adii bulsharayid ahaan idinla muuqataa annaga waxay noola muuqataa sidan soo socota waxaan lama huraan waa cawska jiiraala la yidhi waxaan u baahannahay maadaama wixii ugu waaweynaa howlihii ugu waaweynaa ee dowladdan lagu ogolaaday xukuumaddii muxuu ahay labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay ahaayeen dastuurka in la dhammaystiro amniga in la sugo muxuu doorasho in la qabto wadahadaladii ee soomaaliya iyo federaalkii in hore loosii hormariyo hadda waxaan arkaynaa federaalkii in laysku bahaysto howlihii waaweynaana ay dowladdu qaban weyday marka waxay annaga nala tahay in la aado in la wada hadlo in la wada hadlo taasna waxaa keenayda arintan hadda aad iweydiiday oo ah su-aasha haddaan toos u galana waxa waaye madaxweynaha haddii la ogol yahay inuu kusimo ahaado kusimaha naftiisa ayaa xad leh xadkaas lagama bixi karo waa howlaha waaweyn oo siyaasadda saamaynaya iyo dhaqaalaha saamaynaya in loo kaadiyo ilaa iyo ay ka yimaadaan xukuumad iyo madaxweyne wata mandeed cusub ay wataan marka ha loo daayo xafiiska inay fadhiyaan hay-adahan dastuuriga ahi laakiin aan dadejinno in la wada hadlo in la wada hadlona aan dadejinno in dalka loo turana aan dadejinno dad baa lix milyan ku dhowaad waa laba saddex meelood meel waaye dadka soomaaliyeed ayaa nafaqadara haysaa ugu yaraan kala baroo bar dadkaasi meel cidla ayay fadhiyaan waa dad bi muxuu mataqaana fatahaddii barakiciday ama dagaal barakiciyey ama muxuu aha ayax uu barakiciyey ama abaari ay barakiciday dadkaasa waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado gurmashadaasina waxay imaan kartaa marka isku jahal la aado oo laga gudbo waxyaabahan hadda la isku haysto ee doorashada xukuumadda soo socota ayaanan hawshaasi maaragta ka fursan doonin laakiin anigu waxaan dhihi lahaa madaxda hadda joogta iyo dadkeena jooga oo dhan aan xooga saarno sida dadkaas loogu gurman lahaa wakhtigan oo kala guurkaana aad loogu soo yarayn lahaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno muddaxileedka madaxweynaha soomaaliya oo dhammaaday burburka ku yimid shirkii dhuusamareeb iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka kale ee uu dhowaan madaxweynuhu ku baaqay in garoowe la isugu yimaado waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay culunta sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan usoo laabta barnaamijka madaxweynaha soomaaliya oo dhowaan la hadlay golaha shacabka waxa uu sheegay inuu weli rajo ka qabo sidii uu ku qancin lahaa labada maamul goboleed ee kasoo horjeeda wixii ay isla dhaafi waayaanna uu dib ugu soo celin doono baarlamanka haddaba muxuu noqonayaa doorka baarlamanka ee arintan ku wajahan aan siiyo brofesor xasan baarlamaanka soomaaliya sida uu qabo qodobka lixdanaad waxay ku ekeed toddobailabaatankii disembar ku ekeed waxay qorteen warqad ay dhahayaan inta oo laga soo samaynayo gola shacbi oo kaleeto golahaan bedela annagaa sii joogayno su-aal markay sii joogayaan ma waxay la mid yihiin golo sharci dejin oo haysta maandeed oo awooddii ay lahaayeen intaan wakhtigooda dhicin ka hor miyay sii isticmaalayaan mase waxay noqonayaan niman uun booska sii haynaya oo shaqa maalmeedka iyo wixii loo baahna ay qabanaya su-aashaas waxaan rabaa in laga jawaabo sida caadigaa adduunkao dhan isku raacsan yahay awood ay wax ku soo saaraan oy waxna ku diidaan waxna ku xalaaleeyaan ma laha intaas waxaa sii dheeriya maxamed cabdullahi farmaajo laftigiisa ayaa wuxuu qoray warqad ou leeyahay baarlamaankan tobanaad shaqooyinkii ay qaba lahaayeen oy uga horayso dhammaystirka dastuurka waxaan u gudbiyey baarlamanka kooiy tobanaad asagaa qoray gacantiisa ku qoray haddii laysku daro labadaas baarlamaanka hadda jooga ama golaha shacbiga hadda jooga haba yaraatee wax awood siyaasadeeda oo ay leeyihiin inay wax soo saaraan ama ay wax diidaan ama ay go-aan siyaasadeed oo qaraar siyaasiya oo mustaqbali ay qaataan malaha waxaana caddaynaya kow wakhtigoodii legitimisiga oo dadka soomaaliya ay dowladda wahan waa dhammaaday aan usoo laabta brofesor daqare daqare isla su-aasha wallahi horta waxaan u malaynayaa madaxweyne horta markuu sidaa lahaa wuxuu aadahayay shirkii wuxuu ka soo baxay shirkii dhuusamareeb shirkaa intuusan aadin ka horba wuxuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka inuu la hadla doonayo anuu laba ujeedaan muuqaata markaas haddii wax bositifa ay ka soo baxda meeshaana inuu la hor imaado hadday wax negatifa ay ka soo baxdana inuu la hor imaado oo sheekadu aysan keligii ku noqonin anuu ujeeddada horta sidaasaan ayaan qaatay waxaa dhacday marka shirkii in lagu heshiin waayay madaxweynuhu marka wuxuu ka dhigahayay macanii tol siyaasadeed inay sidaa ahayd baan horta anigu u malaynayaa tan kale muhimka waxay tahay oo dabcan iskuma haysano sida hadda rofesorku iyo shirwac iyo mukhtaar iyo rofesor xasan ba ay qeexeen olready dowladda inuu wakhtigeedii idlaaday taas waxaan umalaynaya qofna aad kama saara waxa meesha taallaa waxay tahay masaladii dhihi jirtay firaq dawli ah ama iltizaamu akhafu dararayn in lagu kala yaaca meesha oo wax doorasho qabta la waayo iyo in cid doorasho qabato meesha sii joogta la helo waa laba aytan bay markaas kala yihiin anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay oo inoo fiican innaga in la isku laabto iyadoo mataqaanaa uu madaxweyne jiro oo muxuna uu baarlamaan jiro oo xukuumad jirto ee walaalaha statuska joogana oo runtii aan isleeyahay anigu runtii eedaha hadda aan ku soo tuurayna madaxweynaha eeda aan ka dhicin bay leeyihiin aan isleeyahay in la isku laabto oo doorashadii soo xulistii baarlamaankii la galo sidaas ayay ku habboon tahay waase waa mahadsantahay maxamed mukhtaar haye arrintan iyada ah madaxweyne wuxuu leeyahy wax walbo laysla soo gaaro baarlamankan dib ugu soo celinayaa si baarlamanku ay go-aan uga gaaraan awoodda baarlamanka ay u leeyihiin in tala lagu soo celiyo ay wax ka dhahaan iyo bal arrintaas xasanoo wax wax laga barta taariikhda ugu fiican waddadan horaan usoo marnay waxaan xasuusanaa hadda ka hor in madaxweynaha uu yidhi wax allaale wix lagu soo heshiiyo waan idin keenayaa markii loo keeno waxaa layidhi xarif kama bedeli kartaan sida u yaha ku qaata sidiiya gocanta ugu taageen marka maxaa cusub oo oo aan hadda dooda soo gelinaa macnaha madaxweynaha waxa uu ka rabo waxay tahay taariikhdii hore unbuu rabaa inuu ku celiyo dhibka jiro macnaha waxay tahay madaxweynaha waxa aad u malaysaa in uu waxyaabo badan hore loo soo maray inuu rabo inuu ku celceliyo sida ayadoo wax cusub ay soo baxayaan midda kale oo jirto macnaha waxay tahay baarlamaan uu asaga macnaha dilooday oo uu maamulkii macnaha iyo karaamadii iyo sharaftii baarlamaanka ulaha laga qaaday ayaa haddana waxaa la leeyahay baarlamaanka maanta aan usoo baahno baarlamaankaan tala weydiinina wareer baarlamaanka kii shacabka lagu bedelo soomaa oo la dhihi jira awoodda shacabka iskale wax walba shacabka ka talina wax walba shacabka go'aamina waa tii la dhihi jiray maxaa baarlamaanka maanta ku cusboonaaday oo rajada laga fila maxay tahay marka anigu waxaan aaminsanahay taarikhdan horaan usoo marna wax ku cusboonaana male haddii bannaanka loogu soo heshiiye waa loo keena ayagoon xarafna ka bedin ayay haddana gacanta u taagayaan waaba dee haddii ay dhacdaba laakiinse middan oo mar walba aad u marayso dooda qaybteeda dambe lagu soo celcelinaya oo ah macnaha waa run in macnaha waqtiga ka dhammaadeen laakiinse marka ayaga ay yidhaahdaan shuruucaan ansixinayna oo madaxweynihii uu hambalyaynayo uu leeyahay macnaha arrimo masiiri ayaad go'aan ka gaarteen taa waa nasiib darro saxna ma ah shirwaxaye horaa wax badan loo yidhi ani waxaan ku darayaa oo keliya baarlamaanka waxay ku wanaagsan yihiin inay beelahoodii aadaan oo ay soo shukaansadaan siday usoo noqdaan ama ay maaragta hadda howl u taalla baarlamanka ma jirto haddii aan madaxweynaha anugu waxaan ka sugayay maalintii uu u tegayay baarlamaanka inuu yidhaahdo wakhtigiinni waa dhammaaday waa yidhi warkaas shaqadiina halkaasay ku eg tahay haddii howlo oo maamul loo baahan yahay waxaa sii wadaya guddiga joogtada ah ayaa sii wadaya laakiin baarlamankan in waraaqa loo keeno iyo in madaxweynuhu wax ku soo celiyo waa laga gudbay markii la xidhay dastuurkii waxa haray waxa waaye arrimo siyaasadeed oo madaxda siyaasadda iyo iyo muxuu ahaa mataqaanaa saamileyda siyaasadda dadka la yidhaahdaa ay ku heshiiyaan intaas unbaa hartay doorashadiina in hore loo galo baarlamaanka joogitaankiisu waxay muujinaydaa inay maqan tahay rabitaan doorashada in la dedejiyo taasay aniga ii muujinaysaa marka taa in laga gudbo oo doorashadii toos loo aado baarlamaankana la kala diraan qaba aniga rofeor xasan sheekh mar haddii uu burburay shirkii dhuusamareeb rajo badanna aan laga qabin in wax ka soo baxaan shirka uu madaxweynuhu dhowaan ku baaqay maxay noqonaysaa tallaabada xigta oo loo baahan yahay in la qaado si dalka ay uga dhacaan doorashooyin horta kow soomaaliya waxaa la rabaa inay tahay in la ogaado wadan federaal ah wadanka hadduu federaal yahay awoodii labaa loo qeybay qayb waxaa haysta maamul goboleedyada qaybna waxaa iskale dowladda dhexe ayaa iskale dhibaatada waxay ka taagan tahay waa dowladii dhexe qaybaheedii sharci dejinta iyo fulinta ayaa wakhtigii ka dhacay oo disable ah haddana waxaa taala haddana labadan qaybood oo qaybta sharci dejinta iyo qaybta fulinta waxaa muhiimsan qaybta sharci dejinta marka waxaa la rabaa qaybta fulinta in inta lagu sameeyo sideline loo soo wareejiyo awoodda oo la embower gareeyo qaybta sharci dejinta haddii la soco idanteeda sharciga waa ka dhacay laakiin waxaan joognaa fa ilam tajidu maca fatea mamuu marka qaybta sharcinta markii sharci dejinta loo soo wareejiyo awoodda oo fulinta meesha laga saaro ayaga iyo waxaa gelaya negotiation maamul goboleedyada markaasay waxay ku heshiinayaan in la meel mariyo mid cusub hadda kama gaarinay heshiiskii doorashada lagu qabtay lixiyo tobankii iyo toddobayo tobankii waa yaalaa kaasaa lagu qabanaa gobol kasta iyo maamul kastana waa yaqaanaa inta uu kuraas leeyahay marka waxaa la rabaa meesha oo hadda madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku jiro in la bixiyo oo la soo geliyo guddoomiyii hore ee golaha shacbiga mursal in la keeno oo waxaa la rabaa mursal iyo madaxweyne goboleedyadu cabdi xaashina ku dar cabdi xaashi iyo mursal oo lagu daray shanta maamul goboleed iyo kadib cidda ay ka maarmi waayaan ayaa la rabaa inay negotiation cusub ay galaan laakiin hay-adda fulinta waa in lagu sameeyo disable laga dhigo meesha laga saaro keliya waxaa loo ogol yahay sax waaye waa sheegno waxaa dhana madaxweynihii hore meesha waa iska sii deganaa karaa inta madaxweyne kale aan ka doorahayno ra-iisul wasaaruhu waa iska caadi waaba iska hadduu iska yahaba ta keer waaye already you know mataqaanaa caretaker waaye ha iska sii joogeen waa sax inta madaxweyne madaxweyne ka bedele la keenaayo ra-iisul wasaare ka bedele wasiir la keenaayo waa caadi laakiin waa in laga dhigaa disable waa in la howlgeliyaa qodobka mataqaanaa seenaya awoodda madaxweynaha waa in laga sameeya strip oo laga qaado oo laga dhigo shaqsi caadiya xalkuna meeshaasoo ku jira soomaaliya saasayna noqon doontaa kama dambaysta aan siiyo brofesor daqare laba tallaabo oo muhima ayaa loo baahaya in la qaado waa marka koowaada maadaama maandaydkii dowladda uu idlaaday jamiica ishkaaliha waa in ciddii bedeli lahayd la xulaa wey markaas oon laga quusanin haddii shirkii dhuusmaree burburay taas waa midda ugu koobaad ugu muhiimsan ee kulligeen heshiiska ku naaway midda kale muhimkaana iyadna waxay tahay in deganaanshaha iyo hay-adahan administrative lawska ka shaqeeya ama xafiisyada ka shaqeeya in ay deganaato oo maamuladu shaqeeyaan oo ciidamadu sii shaqeeyaan oo waxaas shaqeeyaan yani waa labadaa qodob weeyo taas baan anigu markaas yaan intaasaan kasoo koobi lahaa qodobka asaga maxaa mukhtaar maxaa habboon in la sameeyo mar haddii heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar uu guuldaraystay mudaxileedkii dowladu dhammaaday tallaabada xigtee la qaadaya maxay tahay si dalkan ay doorasho uga dhacdo runtii wado kaloo furan ma laha in la wada hadlo mooyaane maanaa wada colaadaan wax ku raadinaynaa iyo fawdaan wax ku raadinaynaa cidna uma degdegayso cidna uma ordayso marka wada hadal waay laakiin arrinta aan rabo xasano inaan ifiya waxay tahay maxay tahay muhiimadda intaan la eg ee ay dadkani isugu hayaan xulista xildhibaanada macnaa maxay tahay haddii xildhibaanadan ay dadka deegaanka ah ama dadka qabiilada ay ka soo jeegaan ay xur u tahay intaanu dhibaato maanan marnayn laakiin waxa meesha fundamental laisku hayo waxay tahay wareedha dadka aniga aan raba aniga ayaa soo saaranaya iyo aniga ayaa soo saaranaya maanaa meesha marka waxa waxay tahay dadka aan jeclaha ayaa rabaa inaa imaado oo wixii baydhabo ka dhacay iyo macna wixii ka dhacay dhuusmareeb oo kale inaan ku celiyaan rabaa maya wixii ka dhacay kismaayaan rabaa inaan ku celiyo so marka fundamental horta taas waa wax laisku haysto marka dadka soomaaliyeed waa inay aan ka wada sheekaysano dadkan labada dhinacba waxay u ordayaan in macnaha laisdardaro wax la yidhaaha ayaa loo ordaya see marka caqabadaas loo yareeya oo dadkii xaqa u lahaa codka inay baxsadaan ama qabiilka ha noqdo ama deegaanka ha noqdo ay u yeeshaan dadka ay rabaan inay soo xushaan haddii aan taa aan la xelin intaana madaxweynaha iskumamaan mashquuliyeen intaana dowlad goboleed iskumaana mashquuliyeen intaana macnaha siyaasadeed culays siyaasadeed umaanay qaadin runtii annaga hadda kuraasta soomaaliya waxay ku salaysan tahay qabiila ku salaysan tahay waa maanaa marka la yidhaahdo qabiila iskale jufa iskale in qabiiladii ay ayaga ka shaqeeyaan in aanay u ogolaan in maamulka uu wuxuu rabo uu ka samaysto oo dadka ayaga ay rabaan ayagana ay fahmaan in qofka ay u dirsanayaan iyo qof muwaadin oo codkooda matalaya ee midka jeebka wax ku sita keliya aanay fiirin marka haddii taa marka lagula dhigo oo la yidhaahda kursigan waxaa iskale reerka iskale waxaana aan dooranayna qofka annaga aan mutaysan ee ma aha qof uu noo soo xulay maamulka ha noqdo mid federaal ama mid deegaan uu noo soo xulay ma rabne haddii marka ay awooddooda ay soo cestaan oo muwaadinimo ay soo cestaan waxaa yaraanaya saamaynta lagu yeeranayo haddii aan leeyahay waxaan rajaynaya dad fiican oo karti leh inuu soo baxo oo baarlamaankan ka fujiya seerkalkan wareegga ah ee culayska ah ee dadka kusoo baxaya laaluushka kusoo baxaya ama maanaa sida qaldan kusoo baxaya waa tahay shirwacan siiyo intii la sheegay waxaan ku dari lahaa dhibaatada hadda ma weyna waxa weeyaan kow waa in horta weegaarkan go'aan qaadashada la ballaariya oo muxuu ahay dad badan oo hadda bannaanka ka jooga maaragta loo ogolaada ugu yaraan inay goobjoog ka noqdaan tala ka dhiiban karaan meesha waa muhiim waaye taasi waa mid waaye arrinta kale ee labaad waxa waaye waa in dowladda dhexe ay garataa doorashadani waxay ka dhacaydaa goob maamul ayay ka dhacaysaa maamulkaas ayaana maaragtay inta badan hawsha fulinaya dowladdu teedii way lumisay oo ahayd in guddigii doorashadu uu wax maamulo hadda waxa wax maamulaya oo rasmiga ahi waxa waaye inkastoo doorashadu ay tahay doorashadii qaranka waxa wax maamulaya waaqiciga ahi muxuu ahaa mataqaanaa muuqdaah waxa weeyaan waa guddiga doorashada ee maamul goboleedka waaye marka dowladdu awooddaas ma soo ceshan karto hadda awooddaas way lumiday ma soo ceshan karto marka taasna waa inay dowladdu garwaaqsataa oo ay fududaydaa in doorasho ay dhacdo ma aha inay maamusho ma aha maamulkii way soo lumiday dibna uguma soo noqonayo marka waa inay fududaydo in doorasho ay dhacdo weegaarkaasna la ballaariyo si go'aan dad badan ay u gaaraan uu yimaado maaragtay ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese dalka doorasho la isku raacsan yahay uga dhici kartaa aan ku horeeyo brofesor xasan sheekh cali dadka soomaaliyeed lama rabo wakhtiga in laga qaado iyo waxaan macno aan samaynayn lama rabo wakhtiga in laga qaado ninka la dhahayo madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dalkan waxba waa ka qaba kari waaye waa hogaami kari waaye ninkaas inta meesha laga wareejiyo waa in mursal oo gudoomiyaha golaha shacbiga ah talada lagu wareejiyo muddo lixdan habeen ah ay asaga iyo maamul goboleedyadu isla shaqeeyaan la isticmaalo dukumentigii la isticmaalay maamul kasta iyo gobol kasta inta ka imaanaysana waa la yaqaanaa xildhibaanadii lagu soo doorto si nabadgelyo ah lagu soo doorto maalintay isu yimaadeen xildhibaanadaas oo la dhaariyeyna talada soomaaliya ayagii ku wareegtay sida ugu fudud oo soomaaliya dhibaatada uga bixi karto waa wadadaas dadkana lama rabo wakhtiga in laga qaado madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa inuu talada faraha kala baxo haddii ay sii socoto inuu gacmaha kula jiro oo uu sii walaaqayo oo marba gebi kale sii dhacane waxay keeni kartaa gacanka hadal arrinkaasna waxaa la rabaa in laga hortago haye brofesor daqare xalka sidee u aragtaa anu xalka waxaan u arkaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo prime ministerka rooble uu mataqaanaa horkacayo iyo madaxda maamul goboleedyada ka aragti duwan madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntland iyo inay isku imaadaan madaxda muxuu ahay haddeer xilka sii haysaa inkastoo waqhtigoodu dhammaado dee taa haddeen doodi ka taagneen in la isku imaado muddo kooban oo laba bilooda baarlamaankii lasoo xulo anu sidaasaan xal ku arkaa maxamed mukhtaar sidee u aragtaa xalka oo dalkan ay doorasho uga dhici kartaa runtii waxaa laysku laaynaya waa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal kursi waa waxa laysku laaynaya kuwa raba inay waxoogaan iyo kuwa raba inay iska celiyaan runtii marka waa inay garwaaqsadaan warheed waa damacna inaan aan dardarno waa shaqayn wayse waa damacna inaan difaacno waa shaqayn wayse war dadkii iska lahaa aan u dayno si uu dalkan u badbaado ummaddan u badbaado oo waddankan uu hore ugu socdo taa waa midda keliya oo u baahan in fikirka laga bilaabe laakiin haddii weli hamigii nagu jira ahayd haddii aan soo dhacsan iyo haddii aan helno taa macna waa adkaanaysa marka waxaan ku talin lahaa saddex boqol labaatanka iyo sagaalkan kursi yaanan dalka loo qarribin dadkii iska lahaa ha loo daayo ayaga qofkay rabaan ha keensadaan ciddii markaas kadib ama fikrad ka gadan karta ama un wax kale u sheegi karto ha ku shaqaysa laakiin ayaan waqti kale lagu dhuminin ee dardaraad iyo xoog in lagu helo iyo kala dhacsasho
waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa waaye in ay wada hadlaan dadka hadda xilka sii haya iyo dadka maxuu ahay maamul goboleedyada iyo dadka kale ee si kale u arka ama raba inay helaan garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaaraan oo ay maaragtay kalsooni ku qabaan dadkaasoo dhan inay wada hadlaan arrinta hadda la isku hayaana arrin intaan inay soo gaartaba ahayd maaha waxay ceeb ku tahay madaxda soomaaliyeed ee ceeb ku tahay waxay madax ku tahay dadka waxgaradka ah soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aniga shirka inta aan la qaban guddi farsamaha la saaro oo arrimaha taataagan maaragta si si uun usoo farsameeyo oo madaxda u keena waxoogaa wax ka fudud wixii ay iyagu isku haysteen u keena farsamadaas in la isticmaalo waan soo jeedin lahaa wakhti dheerna in dadka soomaaliyeed laga lumiyo ma aha waa in wakhtiga ugu dhow ee suurtagalka ah muxuu ah doorasho loo gala ah intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qaybgaleen martida kale ah brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay culumta sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh